You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
watan cabdi daa'uud roble ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii markaa ka qayb gashay horyaalka afariyo soddonaad ee ciyaaraha fudud samarkaan isagoo qayb ka ahaa macallimiinta markaa hogaaminaysa mid ka mid naadiyada cabdi aan sbs kusoo dhawow dalka australia laga dhegaysanaya magaalada melbourne iyo guud ahaanba dalkaasi waxaad bal ka warantaa dareenkaaga maanta horyaalkii afariyo soddonaad ee ciyaaraha fudud oo markaa ku guulaysan kooxdaadii alxamdulilah rabbilcaalamiin siciimkii iyo rediog ku yaala australia aad ayaa umahadsantihiin haddii aan u gudagalo su-aashaada horyaalka soddoniyo afaraad ee lagu qabanay dalkeena hooyo waa xuquuq farmasi fiican oo jawi degan iyo xiise wuxuuna kusoo dhamaaday si degan oo maasha allah oo aad aan ugu farxnay waa sanadkii labaad oo isku xigo oo aan horyaalka qaadayno sanadkan ciyaartooyda hordaysaan kamid ahaa shanta kun iyo toban kun oo aan markasta aniga aan ordo dhanka kale macalinka naadiga imaan hosbitaal ayaa xoogaa cilad xagga caafimaad ahaan u aaday dalka kenya caasimadiisa nairobi sidaa daraadeed ayaa kusiime macalin layga dhiga oo kooxda u hogaaminayay alxamdulilah inoo laba laba juudi ay kor saareen ama laba shaqo ay kor saarantay kii ciyaartinimo waajibkayga iyo waajibka macalinimo waxaan ku faraxsanahay inaan ku guulaystay naadiga waxaa naadiga u dhowar adeegay oo heerkan soo gaarsiiyey milkiilaha naadiga marwacaasho aadan daahir iyo saygeeda asad oo aan aad ugu taxas kugu taxallujiyey inay heerkan soo gaaraan watay cabdi marka maxaa ku guulaysay eventyada marka ama tartamada marka aad qaadeen bal ka waran run ahaantii sanadan sidii la ogyahay waxaan la ordayay eventiga oo wuxuu ka bilaabanaya boqolka mitir ilaa tobanka kun oo mitir kumeysa jirin three thousand oo lama orda soomaaliya eventigaasi inta kale waa la ordaa sida caadigaan ee naadiga imaan intaasoo eventi inta badan wuxuu ka soo galay kaalimaha koowaad sida kun shanta boqol tobanka kun shanta kun afarta boqol oo mitir wuxuu ka soo galay kaalimaha koowaad sidaas ay xusuusta gashay inuu mar labaad horyaalka difaacday aniga shalas waxaan waxaan orday toban kun oo mitir waxaana galay kaalinta koowaad oo markaa kaalinta koowaad galay waxaan kaloo maalinkii furitaanka aan ka qayb galay shan kun oo mitir xoogaa qaladaad dhacay darteed ayaan kaalinta labaad u galay waan ku faraxsanahay jar saaxiibkay oo isku naadinaan ayaa kaalinta koowaad igii galay oo iigu guulaystay aad aan ugu faraxsanahay taasna waatan cabdi waxaa markaasi la ogeyn inaad markaa ka qayb gashay ciyaaro ka dhacay dalka dibaddiisa oo markaa u matashay qaranka soomaaliya bal ka waran waddamadii aad tagtay iyo heerarkii ciyaarahaas bal dalalka aad tagtay ka waran
siciimka waa maasan tahay sanadan dabeeqadiisa sanadkan dhammaanayo oo aan ku jirno bishiisii koob iyo tobanaad bilowgii sanadka bishanaad ayaa waxaa suurta gashay inaan xiriirka soomaaliyeed ee ay hogaaminaysa marwaqadeejo ay soo dhammaysay safar orod ka dhacaya dalka dalmaag oo loo yaqaano full maradoonka isla markaasna aan u matala qaranka soomaaliya alxamdulilah rabbil caalamiin waa orodkii ugu horreeyay afartan laba kilomitir oo ahay si fiican run ahaantiis kumana diyaarin laakiin kaalin fiican waa kasoo tigsaday calinkiina meesha waa geeyey jaalidda ku sugan dalmaag ay hogaaminayaan cabdiwahaab iyo cabdikariin aad ay ii soo dhoweeyeen waan ku faraxsanahay inaa wadankayga inta matalo anoo wadankayga ka tegey haddana isla wadankayga kusoo laabtay aada ugu faraxsanahay isla sanadka dhexdiisa waxaa ii surta gashay oo xiriirka ay igu sharfeen inaan ka qayb galo orod half marathon oo ka dhacayay dalka netherland caasimadiisa amsterdam aradkaas oo iska kaashada inaan ka qayb galo xiriirka iyo macalinkayga cabdulla cilmi rafle ee ingiriiska joogo iyo saaxiibkayga kale oo iga saaciido fasilitiga iyo informeshada orodka oo asna isla dal netherland ordo oo layidhahda cabdi nageeye oo wadankaas matalo runtii asna wuxuu ahay orda half marathon oo ka dhacay amsterdam magaaladiisa bareeda wadanka magaalada bareeda ee dalkaas netherland run ahaantii orodka marka oo bilowday xoogaa shil ayaan galay laakiin shilkaas aan galay igamuusan hakin orodka kamaana bixin waa soo dhameeyey waana soo saacad fiicanna waa sameeyey
watan cabdi inta badan soomaalida loogama baran marka la in ciyaartooy marka dalka dibadiisa gaar ahaan wadamada yurub markaa u safarto haddana dib markaa dalka ugu soo laabato bal adiga dareen ahaan sidee bay kula muuqatay in wadamada qaaradda yurub aad orada u tagto aad markaa dalkaaga dib ugu soo laabato sidee bay dareen ahaan markaa aad u muujisay sidee bay ku arkeen ciyaartooyda asaagaaga ah kuwa dalka dibadiisa markaa ku sugan iyo kuwa soomaaliya joogaba run ahaantii markii aan baxayay ama markii orodka aan soo gelayay tiigsigiga ma ahayn inaan aniga dibadda ku noolaado yurub ama amerika wuxuu ahay in aan wado ama rol mudan u noqdo dhallinyarada jiilka iga dambeeyo iyo kuwa asaagayga oo hadda ila socda oo ila tababaranaya ama ila tartamayo in ay ogaadaan in ay leeyihin caro iyo waddan iyo calan ay u huri karaan naftooda una soo noqon karaan soomaaliya run ahaantii waxaa la xasuustaa sanadii lasoo dhaafay wixii shan sana ka horreeyey in ay waddan qasan oo qalaasi iyo dagaal iyo xabade ay ka jireen adigoo intaas usoo dhabar adeegay oo ilaahay subxana watacaala ku waafajina noolaasho naftaada ilaahay oo kuu kafaala qaaday weli aa nooshahay baahi iyo rafaad kasta wadankaaga ku qabto haddii ee mar aad tagto oo wadankaale aad tagto waxaa muhiima in aad soo laabato sidaan wada ogsoonahay anaga ciyaartoydii wixii ka dambeeyey burburka soomaaliya sida aad sheegtay marka ay yurub tagaan ama futbol ha ciyaaraan handiball basketball ciyaaraha kala duwan ee soomaaliya ma soo noqdaan marka si loo helo jiilka dambe inay ogaadaan inay carar iyo calan iyo ciid leeyihiin waxaan isku dayay oo go-aan ku qaatay in aan roob mudul noqdo oo wadanka dib ugu soo laabto siday ugu daystaan runtii saaxiibadaada iyo tolkaaga ama qaraabadaada dadka qaar waxay ku dhahayaan adigoo jurub tegey jurubna marka la aaday dhalinyarada dhib ay ka maraan oo tahriib iyo rafaadyo badan ay ka maraan adigoo si fudud ku tegey haddana inaad si fudud ku soo laabato waa waxa dadka ay kula yaabayaan oo ay qariibsanayaan laakiin markaa gool ama taagad leedahay waxaasna kuma muuqdaan sidaa daraaddeed sidaas lamid dadka qaar waxay dhahaan ninka markiisu horeba yurubay ku dhashay ama yurub uu deganaay soomaaliya wuxuu imaadaa dalxiis sidaa daraaddeed dana soomaaliya oo inta u ordo yurub aad u soo laabtay taasna waa mid qalada xaqiiqada ka fog aniga muqdishaan ku dhashay muqdishaan ku koray haa inta badan tartamada aniga marathonka toban kun iyo shanta kun aan ku soo baxaa kuwaasa ii suurtageliyo in aan qaranka matalo aan ku baxo orta ugu dambeeya hadda netherland ku aadayay sida dad badan oo muqdisho ay joogay kuwa qabaan waxaan oradnay half marathon lagu bilaabay garoonka skadam konis ee lagu tegay banaanka magaalada looga baxay duleedka magaalada kaalinta ka wadayaan galay safarkaas markii aan ku guulaystay ayaa ii suurta gashay inaan qaranka matalo oo oradaas uga qayb galo
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.